أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم waxa aad iyo aada sharaf weyn inoogu ah sheekh maxamed rashaad inuu maanta noo gelayo muxaadaro ku saabsan da-yarta oo aanu ku darnay muctamarka inay barnaamijka wax ku leeyihiin loona sameeyey muxaadarooyin tanna ay tahay muxaadarooyin muxaadaro ka mida muxaadarooyinkii loo sameynayey muxaadarada hadda uu sheekhu noo soo jeedin doono insha allahu tacaala waxaa weeye qallooca ku jira da-yarta iyo waxyaabaha keena qallooca ku jira da-yarta iyo waxyaabaha keena iyo habkii loo toosin lahaa oo cilaaj ahaan uu sheekhu noo soo jeedin doono waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala dadka waalidiinta ah iyo da-yarta meesha isugu yimid labadaba inay aad iyo aad u dhegaystaan weeleeyaan si ay dhaqankooda insha allahu tacaala inta ka dhiman ay u dhammaystiraan sheekha ayaan ku soo dhoweynaynaa falyatafadal mashkuuran wajazaakum allahu khayra
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalaha dhammaantiinba rag iyo dumarba dhallinyaro iyo waayeelba assalaamu calaykum waraxmatullah salaamta islaamka ka dembow mowduucan aan doonayo oo aan wakhti u xogxogayno runtii wakhtina loo la'yahay waxaa ka mida maadaama waxa mu'tamarku uu ku saabsan yahay ay tahay tarbiyatu alusra iyo ciyaalka tarbiyatu ashabaab iyo qoyska oo mashaakilka oo ka haysto waxaa laga maarmaana inaan mowduucan mukhadaraadka xoogaa ka hadlo nabiga diintu waxa uu ka yidhi iyo mowqifka uu ka istaagay inaan wax ka idhaahdo marka mowduucu waxuu ka bilaaban doonaa mukhadaraadkan iyo siday u bilowdaan waxyaalahan dadka maskaxdooda bedela sida ay u bilowdaanoo oo ilmaha ay wax uga beddelaan dhallinyarada horta mushkiladooda koowaad waxaa weeye laba arrimood inaad fahamtaan weeye sidoodaba dhallinyarada laba arrimood ayaa mushkilad ku ah waa inaad fahamtaan weeye qoysku waa inuu fahmaa barentisku waa inay fahmaan cid kastaana waa inay garatahay dhallinyarada inay leeyihiin laba mushkiladood oo ra'iisiya inay leeyihiin midda koowaad waxaa weeye ilmuhu waxay doonayaan hawra jinsiya wax la yidhaahdo ama jinsiga oo aad ugu kulul markay da'yar yihiin dartooda waxyaalaha digteedgareeya oo ilmahan kiciyay ka mid yihiinoo wado gacanta ku haya labo ilmuhu waxaa aad iyo aad ay u doonayaan intay dhallin yar yihiin inay lacag helaan bay rabaan ay wax ku samaystaan marka labadaas lacag raadinteeda iyo jinsiga raadintiisa labadaasaa ilmaha mushkiladdeedu tahay ayaa asaasan way maqlaysan soo ma yacni dhallinyarada mushkiladdooda asaasigaahii waa laba aljinsu waalmaal jinsiga inay xaqiijiyaan iyo waxa ay doonayaan inay helaan marka halkaasan waxaanu ka bilaabaynaa mukhadaraadka iyo jinsiga waayo lacagtaasi mukhadaraadku waxuu rabaa lacag lagu gatou rabaa had iyo jeeraale mukhadaraadku waxay rabaan lacag lagu gato jinsiguna wuxuu rabaa lacag uu u baahan yahay marka jinsigan sheega waxa weeye waxyaalahan oo qofka uu doonayo inuu guto shahwadiisa inuu guto inuu u helo mataqaana wadiifa xaggee buu ka helayaa mukhadaraadkan qofkaani inaan ka hadalno weeye khamrada iyo sigaarka iyo xashiishka iyo afyoonka iyo waxyaalahan la xidhiira oo dhan oo kokaynka iyo karaakiska almahanu waxay doonayaan in ay gaaraan bay doonayaan dad baana baraya yaa bara ilmahan khamriga yaa bara ilmaha xashiishka yaa bara ilmuhu jinsiga siday ku bartaan ama sagaska siday ku bartaan waxyaalahaas waa muhiim weeye dhallinyarada way wada maqlayaan dhammaantood marka waxyaalaha ay doonayaan oo asaaska ah waxaa ka mida marka ugu horraysa meesha uu ka soo galo jinsigu ama mukhadaraadku ay ka soo gelayaan waxaa weeye mushkilatu almadrasa madrasadu waa saldhigga ilmaha qalloocooda iyo leexashadooda sidee bay ku tahay annagu haddaynu nahay soomaali waxaan aqoon jirnay ilmo guriga ka taga iskoolka aada iskoolka macallimad iyo macallimaa joogay muslim ah oo ilmaha waxa qalloocan ka celinaya ayay u tegi jireen halkan waxaad ogaanaysaa macallinku ilmaha isagaas jinsiga uga sheekaynaya marka uu ka sheekaynayana gabadhii jinsigeedii wuu ka sheekaynaya inantii jinsigeeda ka sheekayn wiilkana jinsigiisa ka sheekaynay jinsigu macnaheedu waxa weeye siduu sagaska u gudan lahaa qofkaani sow u galmoon lahaa wiilkaanu gabadhaanu say wiil ugu galmoon lahayd waxaasuu uga sheekaynaya macallimaddaa ka sheekaynaysa macallinkuna waa ka sheekaynaya marka xayaagii ka hor joogi lahaa ama inhibitariskii ka hor joogi lahaa arrintaasi macallinkaani ma qabo macallimaddanu ma qabto macallinka biolojigaa u sharxaya macallimadda biolojigaa u sharxaysa waxyaalahay maanta ay siday u gudan lahaayeen bay uga hadlayaan siday u kulul yihiin bay uga hadlayaan inta sida loo baahan yahay bay uga hadlayaan waxay ku daaragti garaynayaan gabadhu haddii ay soo gaarto toban sano oo aanay helinin wiil helinin waa ay bugtaa oo kale waa bugtaa wiilku hadduu toban sano soo dhaafo oo aanu gabar helininna waa bukaahu maskaxda iyo caqliga ka liitaa ilmuhu marka taasaa maskaxda uga dhegaya marka si ay u xaqiijiyaan waxa weeye gabadhuna waa inay wiil involved ku noqotaahi oy ku dabaliqantaa wiilkuna waa inuu gabarh ku dabaliqmo weeye gabadhu hadday bawdyaha qarido naasahana qarido waxbaa kasiyaha leeya waayo xibnihii waxay qarinaysaa wiilasha soo jiidanayey xibnihii wiilasha soo jiidanayey yay gabadhu qarinaysaa baa la leeyahy xibnaha bawdada iyo naaska hadday qarido calooshana iminka lagu sii daray waxa weeye marka gabadhaas waa bugtaa weeye meeg abti waa la soo dhaafay timaha bushimihii meegabtoodii waa la soo dhaafay cidiyaha meegabtoodii waa la soo dhaafay liishihii la ismarinayey iyo maanta bootarkii waa la soo dhaafay haddii aanay maanta intaa haddayanay tusinin gabadhaas waxbaa ka siiya marka macallinkii iyo macallimaddii ayaa gabdhihii ku dhiiri gelinayay inay sidaas sameeyaan macallinkii wuxuu ku dhiiri gelin wiilkii naftiisii haddaanu gabdhahaasi la xiriirin inay wax kasa yihiin oo qarriban yahay marka macallinku asaaska ilma baridda jinsiga la barayo saasaa u daliida sida loo leeyay islamic school hal raadiyana taasaa u saldhiga ilmihiiyoon da' gaarin ilmihiiyoon majuur noqoninoon bislaanin oo xataa wiil haddou haddou gabar yaha aan bislaanin yay barayaan markaasay weliba u sheegayaan macallinkii iyo macallimaddu waxay u sheegayaan meesha ay arrintaasi kala xiriirayeen bay u sheegayaan in alla inta websaytahoo dhan bay barayaan ayagaa baraya websaytyada sagaska ayagaa baraya jinsiga ayagaa baraya meeshuu ku arkan bornograafiga meeshuu ku arkaya iyagaa baraya gabadha hadduu rabo inuu hataa arko maanta ma arkaysaa cawradeedii adkeed hadduu arko inuu arko meelow ka arkaya ayay u tilmaamayaan iyagaa ku daaragti garaynaya guriga kombyuutar kuma lihid miya kaale haddaan kutusaya iskuulkii waa la barayaa siduu ku gelay si aanan waaridkiisa u tusinin gabadhii iyo wiilkii mid walba gaarkiisaa loo soo barayaa wixii annaga ceebta nala ahaa mar horaa laga soo dhergiyey ilmahan waa inaad ogaataan arrintaa iyada waxaa la barayaa sida marka toos la iskula hadlo emesntaa la barayaa marka emesnta waan usoo noqon doonaa marka macallinku waxa weeye macallimaddu ilmaha qolada baraan sagaska ama jinsiga ugu horreeya waxa bara weeyaan ilmaha annaga ilmihii waa naga soo tageen kalaas bay noo soo qaateen laakiin kalaasyada ay soo aadeen iyo duruusta ay qaadanayaan ma aha mathematics iyo chemistry iyo physics ma ahee waxay soo qaadanayaan social classes bay soo qaadanayaan sagaskibay soo qaadanayaan experienceyaa loo samaynayaa tan u samaynaysaa ama kan u samaynaya haddou doono waxay leeyihiin practical anaa kugu tusayo hadday macallimaddu ay tahay lesbian lesbianku waa naagta naagaha ku xogata weeye anaa ku tusayay leedaha gabadha sidaa aad maanta ma arkaysaa aada u baranaysa arrintaa wiilkii naftiisii macallinku hadduu yahay gey hadduu yahay ama macallin qarriban ou yahay asagaa le anaa hadda ku baraya dhallinyarada waa wada qoslayaan waan runtoodu waxaa lagu baraya meesha ayaa sidaa markaas waxaad arkaysaa qadiyadda ayagaa qaar baa ilmihii baraya oo ayagu xataa laga yaaba guryaha inay u qaataan oo laga yaaba inay kambiga u wadaan meelaha baracticalka oo lagu hirgeliyay waxaa ka mid a banooniyaa lagu soo cayaarsiinaya kaalay banoonigiiba la soo ciyaarsiinaya qoraxdu markay dhacdo wiilkii waa la sii wadaya shaah buu ka bixinaya saandawiij buu u gadayaa waa ku fulinayaa wiilkii wiilkii ma sheegi karo magaalada toronto ee canada yaa arrin la yaab laha dhacday laba afar macalin oo labana haween tahay labana rag tahay oo shaqadooduba aana wax kala ahayn iskuul macalinka ahaa wiil nin u dhalay mataqaana wadaad ah oo dhakhtar ah oo iskuulka buundooyinka ugu haysta sarreeye haystay yaa wuxuu arkay wiilkiion iskuulkiiba doonayn inuu aado wiilkiioo buundooyinkiisii liitaan saanoo kale saan wou yaabay marka iskuulkiioo tagaa waxba looma sheegayo maalinkii dambe iyo wiilkii siduu u waday oo u laaluushayey buu runta u sheego wuxuu yidhi iskuulkii waxaan ku nacay nin macallimaha ii jooga oo maanta markaysaa doonaya masushahay wiilashaana ugu fuulaadi jaraan laba bilo yacni laba usbuuc ka bacdina jaraa'idkaa lagu qoray inta wiilow faraxumeeyey iyo inta wiilow fuulay iyo inta wiilow qarribay macallin buu ahaa wuxuu le waa ku ridayaa mid walba haddaadan yeeli waxa aan doonayo ma baasaydid iska jir buundooyinkaaga waan ku ciyaarayaa iskuulka ma jaamacad ma aaday sida iska jir macallimadda lesbiyanka sidoo kale ku leedahay gabadha waxay leedahay haddaanan anigu ku barin arrimahan doon inaan ku baro waxa weeyaan ma baasaydiida iska jir waa nooc oo ka mid a hostage ilmihii lagu haysta wey mararka qaarkood ilmihiiyo midnightka soconaya oo goor damba soconaya oo aan dhegaysanayno ma goy karo iskuulkii iyo ma goy karo banoonigii iyo ma goy karo meesha la igu yeeray iyo macallinkaa amarkaa igu bix ma ma diidi karaan arrintaas marka macallinka inuu yahay iskuulku inuu yahay meelaha asaasiga oo ilmaha lagu baro jinsiga lagu baro kharbudaadda lagu baro websaytyada balaayada lagu baro inuu ka mid yahay ogaada waxaa kaleetoo ka mid ah meelaha lagu barto ilmaha la fadhiya wasaaxibu biljambi ilmaha la fadhiya iskuulka ilmaha naftigooda dhallinyaradoo dhan kulli haddaad weydi waa kuu sheegayaan qofka ugu horreeya oo u yimaada oo kala sheekaysta segaska kala sheeka jinsiga kala sheekaysta ama mukhadaraadka kala sheekaysta waa ilmaha garabka ku haya weeye ama wiil ha adama gabar ha ahaadee oo leh kaalay soo arag waa ku tusaynaaye oo meesha ma taqaanid miyaa sidaas ma taqaanid miya masturbationka ma taqaanid weligaa ma lagu taataabta adiga maya weligaa gabar ma taataabata maya weligaa ma la arkay mnay wax waalan baa tahay waad bogtaa psychologist orad u tag dhallinyarada dhan waa wada qoslayaan kulligood waa waxa lagu wada leeyahay uri waxay u wada qoslayaan way wada og yihiinoo sidaa lagu wada yar soo sidaa maaha sidaa iskuulka soo laguma yidhaahdo perfect waa wada ogsanaa dhammaantaya marka dhammaantood mid walba waa lagu tirtirsin waxa leeyahay hooga midkaan dhigo waa mid psychological u qarriban yahay gabar ma lihi a girlfriend ma lihi a maxaa tahay adigu haddaadan girlfriend lahayn boyfriend ma lihid miya adigu haddaad adigu rabin inaad wax fuusho waa lagu fuulaa maxaa jira saasaa la leeyahay haddaad adigu rabin inaad wax fuusho waa lagu fuulaa haddii kalena tus in ama lagu fuulo waayo adiga ama inaad wax fuushid waayo haa saas weeye haddaadan wiilasha rabin gabadha waxaa leeyahay galaha gabdhahaad ku tahay fit gabdhahaad ku fiicantaha adiga gabar kalaa u imaanayso timahay gacanta ugu qabanaysaa oo gacantay u feeraysaaho garka maanta tintii u feeraysaaho waa taabanaysaa daankeediiyo maanta markaysaa xagga kale kala soo wareegee saasay ku wadeen marka dambe say u wado u wado u wado marka dambeeto waxay bilaabeen inay jidhkeeda tuutuujiday bilaabe say u wado u wado u wado u wado khalaas finished ha gabdhihii waa qoslayan soo ma arkaysid waaw waa sax weeye haa run waaye taas run waaye taas waxaasoo dhan waa wax la ogyaha weeye marka saaxiibka iskoolka kula jooga aan ismaqalna marka waa sognay aan ismaqalna saaxiibka iskoolka la jooga gabadhii waxaasay bare gabadhii waa muslimad waaye waa muslim guri muslimay ka timid aniga aabbahay hooyaday ma ogolo arrintan aniga aabbahay hooyaday ma ogolo markay maalmo tidhaahdo waa lawada oo aabbahay hooyada maxaa ka galay businesskaaga a leeyahay waa busineskayga dhe maxaa kaa galay adiga aabbahay hooyada maxaa ka galay saasaa la leeyahay waanu imaan doonaa yani tiknikada asaasiga waanu imaan doonaa waxaa la samaynayaa oo kaleeto meesha kale asaaska waxa weeye suuqa marketka ilmaha waa loo imaanaya waxaa leeyahay riyaa lacag ma rabtaa gabadhi waxa leeyahay lacag ma rabtaa haa hoo lacagtan hoo hadda maanta boqolaa la siinaa waa saaxiibkay galal walba halkaan suuqaana keen waxaa la siinaa mataqaanaa bidkada laba bilood laba boqolaa la siinaa kunaa la siinaa marka dambe waxaa leeyahy lacagtaan sooma jeedi haa anigu waa anigu adoo kalean waa shaqaystee soo gad bahashaan soo gad adiga soo gad adigana markaad soo gaddo percentage commissionkaasaan ku siihaa laakiin ma goy kartid mana diidi kartid haddaa maqnaata iska jir wixii kugu dhac waa arki doontaa waa la wadaa ilmaha galabtii la wada kaxaynayo horwoosh horwoosh horwoosh iska dabalahood arkaysid oo sarwaalka weyn wataa oo suuqaga la geynayo ood moodo inay sigaarka dhuuqayaan waan u soo socdaa insha allah arrintaasi waxa weeye suuqa waxaa u fadhiya niman nimanka siinayaa waayo waa nimanka tijaarada ka sameeya daraagiska agents yaalka ay soo dirteen waa qofkii boqolaada laga yaabo ee magaalada jooga qofka wiilkaaga ama gabadhaada tababaraya nimankii waaweynaa iyo kuwii ku xigay iyo kuwa distributorska iyo midna ma arkaysid kuwii xoogaaga yarkaa loo soo dhiibay yaa leeyahay ilmaha bar qaar ilmaha la baraya waxaa ugu badan oo takhtiidka aan iktishaafnay iminka kanada iyo meelaha kaleba guryaha dadka inkaamkoodu lacagtoodu ay yar tahay refujiga ah oo kaleeto yaa loo soo dira waxaa leeyahay soo bar ilmaha daraagiskan soo bar ma rabno iyagoo welfare qaata inay haddana jaamacadaha iskuullada ay hais ku noqdaan ma doonayne waa inay daroob awd wada noqdaan oo criminals wada noqdaan oo la xirxiro oo maanta la cabiidiyo oo laga shaqeeye soo bar saan ku soo baraa ee marka horete adiga soo dhuqsii marka horeto soo qiiqi marka horeto soo dhadhansii marka horeto yacni waxyaalahay ku bilaabaan waan idiin sheegi doonaa insha allahu tacaala waa suuqa waa nimankaas boqolkii ee agentikii boqolad markii lasoo tiriy jaranjarta ayaa suuqa ugu yimaado ilmaha wadaya hadii jeeraale waxay ku wada xarin internetka marketing lagu samaynayaa amazon ta marketing lagu samaynayaa internetka amazon ka daadan aqoon anaa ku sharixi doono iska sug soo maaha ilmaha yararka waa yaqaanin perfecty u yaqaanin laakiin annagu ma naqaano dadka waaweynka okay waxaa dhici karta arrintaas nafteeda booliisku inay ka yihiin qayb laakiin ma ogid adigu inuu booliisku qayb ka yahay booliisku markay xashiishka qabtaan oo horaweynka qabtaan oo maragwaanada ay qabtaan oo gaanjada ay qabtaan distributorkoodiiyo marketkooda runtaahi waa dadka annagoo kaleetaa weeye ee aan ajnebigana ah lacagtooduna yar tahay hadday dacwoodaanna cidna aana wax laga qaadi karin waay dadka lagu fulinaya marketkooda saasaa balaaga loogu dhiib jira had jeer balaaga daa'ima meeshaad balaag ku aragto waa daraagiska ku arkaysaa soo ma saas weeye ujeeddadu marka balaagiska annagaa ka mid a haddeertaan annagaana lagu fulinaya marka horeeto ciidan badan iyo population badanaan nahay booliisku marka waa soo hirgelinaya wixii ay qabteenoo xashiishka iyo kookeenka iyo herowiinka ay qabteen oo dhan kulligood ee dadka loogu sheekeeyey waa la dhistaroo gareeye lama dhistaroo garaynin waa dibaa lagaaga iibinayaa adiga ayagaa ku barotagtagaraynaya annagaa ku daafacaynay ku leeyihin laguma soo qaban karo waxaan arkay anigu xaafad wiilal soomaaliya gadaya booliiskaa loogu yeeraya booliisku waa u imaanayaan waa lasi salaamaya cabbaar la taagnaanayaan waa idin baaraynah la leeyahay ayagaaba ilaalinaayaba war maxaa dhacay midaan waraysta marka mar wuxuu yidhi waa waalayin kuwaan noogu yeeray kulaha nimankii alaabta noogu soo dhiibay ay noogu yeerayaan kulaha nimanka annaga u shaqaynaa kule ayagayna noogu yeerayaan booliiska laftooda aan u shaqaynaa kule annaga haa booliiska ma u shaqaysaan haa oo meeqa idin siiyaan ee kuu sheeg maayo lacag badana nala siiya annaga lacagtan tiim hortanka ka shaqaynayna iyo meelaha kafeega lagu gada iyo lacagtan ka shaqaynaya lacagta halkaan ka qaadan tanaa badan maxaa ogta adiga haye baabuurtan wada ord aad u jeedado hoondadahoon la wada xiimayno dhanba waxaan ka samaysannay meeshan haddaan booliiskuna bartodka mar horena la xirxiri lahay kule adiga maxaa moodaysa adiga iskoolaan aadayna lagu leeyahay meel dhaxaa guri uga samaysan yahay oo lagu shiraba taimka iskuulka la aaday waa lagaa soo tegey taimka iskuulka laga soo rawaxana waa lagu leeyahay baski iskuulaa lagaaga yimid mana ogid adiga meel lala aaday maanta waxbay gadayeen suuqaqay ku kala maqan yihiin dhammaantooda odin booliisku marka waa qayb ka mida waayo siday ku bartaanan rabaa marka waa inaan wax ka sheego kow waxay ku baranayaan marka horeta waxaa la leeyahay halka ma ku siiya cilka ma ku siiya xanjo ma ku siiya adiga ha xanjay siiya xanjaa la siina xanjada maxaa ku dhex jira kookeyna ku dhex jira xanjada ruuga wallaahi waaba niyo waxaa noqda active baaba noqda hay baa noqdee hay sooma noqonin ha hay baa noqda ku leeyahay waa si wada xanjo fiicanayeed wallaahi xanjo fiicanayeed aniga dhanba waa isbedele wax weyn kuma jiraan laakiin waxuu ka dhigaa hay waxuu jeclaadaa ku jira xanjadaas marka la haddana jokolaatow siiha jokolaatada maxaa ku jira haddanana baashaasaa ku jirtaa wallaahi jokolaatada waa fiicneed energy badan baa waan ka helay moogta adiga ma daalaaye ka warran haa ma daalaysid soo maaha okay haddana xanjadii waa lasoo dhaafaa jokolaatadii waa lasoo dhaafaa waa soo socotaa ma ogtahay wa niyaho ubaxan maarta weliga ma urida ubaxan bal uri bal niyo ama gabaraa u keenayda loogu soo dhiibay ama wiil kaletaa u keenaya way isugu dhiibaan labadooda ilmaha gabdhaha hamood inay nabadgeliyo qabaan naftooda waa urinee ama asagaa urine wuxuu leeya wallaahi waa ficnaa asaga bes mar dambe inaan uriyaan rabaa u leeya haddaarta inaan urido kaalehe waaye yacni waxay iiga sheekaynayeen maalin dhaweyto gabdho saasoo kale lagu dabay gabdho saasoo kale lagu dabay yacni gabar baa waxaa loo keenay bahalkaas la urinayo yaa u keenaya mataqaana walaalkeed baa u keenaya markaasuu yidhi walaasha haddaad ii keento daraagiska waan kuu badinayaa buu yidhi soo yidhi see walaasha u keenaa yidhi aniga waa diidaysaa soo yidhi waxaa yeesha ubaxan qaado urid dheh ubaxii uriday maanta waa fiicnay perfect haddana maalintii kale u keen mid kale ubax kaleeta midaa ubaxna ku keen firi waa uriday haddana waa ka fiicnay maalintii saddexaay tiri kaale ubaxii fiicnaa xaggee ka keentay niyo waa u baahnee ma u baahan taha nin hayaan ogayna keen ninkii naftiisa u keenay bahasha gadaaya mid ayadkii waa sahlanayde mid uu caqligoo dhan ka tegaayo u keenay oo ursiiyey bes waana fuulay siduu rabay waa waday maalin walba marka waxay rabtaa inay baalkii urido inuuna fuulo ninkii khalaas suuqay gasha marka suuqay gashay taasi marka waa shuminta weeye ee sigaarka ayaa loogu dhex daraya warqadda yaroo la duubaayo soo ma arkin warqadda yar ilmaha duubaan dhallinyarada soo ma taqaan warqad yaroo la duuba ma arkin ya iskuulka agtiisa warqad la duubaayo soo maadna arkin ay dhuuqayaan daa'iman ma arkino iyo caleenta aad moodo in isku duuban yihiin daraagiskii waaye waa la duubaa herowiinkaa la duubaa waa la dhuuqaa sidii eeyihii oo kaleta snifinka lagu samayna waa la dhuuqaa ayaamaha hore sigaarkaa la baraa tuhdaasuu ku haynaa candhuufta maanta oo dhan ma taqaanid muxuu candhuufta tufaya waa maxay dhuuntaa sii engegayda afkaa sii engegaaya tuhdaasuu ku haynaya canug maanta oo dhan haa waa dhuuqay sijaara markii hore la baray waa la israacay midaa la kala qaadqaadanaa kaasaa la dhuuqaa ilaa ka badan ma rabo inuu baray intay ka baranayaan ayagoo lix ama toddoba ahu hal duubid keliya hu u daaraa duubiddaasa marba midba dhuuqayaa mar waa ku filantaha si suuqa loo soo geliyay ay berrito involved u noqdaanoo u gadaanoo u raadiyaan baa la doonaya markaa kadib aa la leeyahay xashiishkii loogu dhex daray sijaarkii ou bartay aa la leeyahay marka bahashan lacag ma rabtaa inaan ku siino badan adiguna aad maalin walba hesho soo iibi intaas adiguna intaasaad ku leedaha waadna dhuuqi haddaad rabtid xaggee ka soo iibinaysaa iskuulka ka soo gad dhallinyarada ka soo iibi adiga lacag yaraa ka soo siinaysaa toban toban dollaraa ka soo siinaysaa waa intaa yartaa mar la dhuuqayo toban dollaraa ka soo siinaysaa labaatan dollaraa ka soo siinaysaa ee waa heli karan waa la yaqaan inkamka ilmaha iskuulka dhigta waa la yaqaanaa wuxuu ka shaqaynaya tim hortan oo ka shaqaynaa ama macdonald oo ka shaqaynaya waxaasoo kale lacagtay soo qaataan waa la ogyahay lacagtooda lacag hal u munaasibaha la soo siinaa soo bara la leeyahay iskuulka agagaarkiisa baagyaardigiisa lagu gadayaa macallinku waa og yahay macallimaddu waa og tahay dirtoorku waa og yahay dad badanaa la socda waxay ku leeyihiin balukaaja aan weli sii ogaanay leeyihiin ilaa laga baraya ilmahaago dhan waa loo kaadinaya suuqa marka iskuulka waa la dhaafsiinaa moolalkaa la geyhaa marka meelaha tareennadu tagaan iyo moolalka iyo meeshaasaa la geynayaa caawdha halkaasaa lagu haayaa waa la barayaa markii sidaa lagu soo sameeyo shaqaale ay noqdaan oo tujaartii ay noqdaan oo booliiskii iyo wixii dhammaayo kulligood la iskala qayb galo arrintii waa xumaanaysaa kolkaa lacagtaas lagu siinaayo iyo baasha aad gadaysid haddaad ka tagto wixii kugu dhac waa arki doontaa la leeyahy guriga marka waxaad arkaysaa canugii oo le guriga kama bixi karaa cidaha qaarkood kuu sheegan waxay ku leeyihin laba usbuuc guriga ku jira waa bixi la'yahay maxaa yeelay yaa u taagan dabadda nimankii bahasha baray oo uu dhiilkoodii ka baxay ayaa u taagan haddii kale kow bay uga siinayaan waana dilayaan ma u daynayaan waa grubis wey isagaana sheegahay leeyihiin haddaa ka baxda waa ku dilaynaa kowan kaaga siinayna lacagtaasna waa lagu siina waana fiican tahay annagaana ku daafacayna gruubkanagaa tahay laakiin maalinkaad ka baxda iska jir wuxuu kugu dhaca hostage buu ku jiraa dhab hostage buu ku jiraa qaarkood jinsigay barayaan ama waa niman kaleeto ka xoog badan asaga lacag baa la siinaya netondhow baa loo iibinayaa waxaa loo iibinayaa mataqaanaa bahalahan oo belayariska o dhan baa loo iibinayaa wax alla waxay ciyaalku cayaar jecel yihiin o dhan bahalahooda o dhan baa loo gadayaa dhar baa loo iibinayaa war xaggee ka keentay bahalahan aad wadata xaggee ka keentay ee aniga saaxiibkaa ii gaday saaxiib uma gadinin waxaa laga yaaba mid kaleoo geeyahoo lacag lahu inuu u gadayuu soo fuulay canugga mana aad ogid adiga ma ogid adiga gabadha sidoo kalayto waa la isdaba taagan yahay xaggee caalada seexatay ee gurigii saaxiibkean seexdou leeg saaxiib ma ahan guriga ninka seexda waa ninuu u xayiran yahay wey hooyo badan hoosta waa ka oynaysaa wallaahi yacni marka wuxuu leeyahay guriga saaxiibkaan soo seexanaya koo iskuulka isla dhigana gurigiisaan soo seexana aniga si aan u ciyaarayni mid naydkaan gaarnin gurigiisaan soo seexday aniga gurigiisi ma soo seexan nin baa soo haystay ama maanta ma arkaysaa sidaasoo kaletay ku jirtay ama gabarh baan soo seexday gurigeeda leedahay may ma jirinin hobi bal inuu guriga seexday in kalayto hobi bal inay guriga joogtay in kalayto no way mararka qaarka waxay leeyahy ciyaal baan aadan guri baan soo cidda soo salaamaynahay kule saaxiibtan soo salaamahay leedahay gurigay sheegtay markay tagto waa ka tegaysaa guri kaletay aadaysaa ama wiilkii aadayaa intaba waa waxyaalaha fara badan oo aad u yaallo weeye maxaa aniga ii kontarooleysaa maxaa aniga ii daba socotaa haddaaba saa ay tiraha waa bakaategaaba aniga waa bakaategaaba haddaa aniga saa ay tirahda haddaa aniga cadaadiso waa bakaategaaba aniga آه واسداس وي وحيالها كمدكا كو وحيالها كليتو او سيجاركي iyo markii daraagiskii la baro oo khamrigii marka waxa lagu barayaa kooka iyo waxa la isugu daraa wayna la isugu soo daraa adiga muslimaatee ma cabtid khamrada la leeyahay ama wiilka ama gabadhii markii baadhiska loogu yeero marka kooka la soo qaadanaya xoogaa yar baa loogu dhex darayaa oo aan midabkeeda iyo dhadhankeeda in badan laga fahmaynin waa kooka cusub baa la leeyahay kooka cusub kooka cusub weeye kooka cusub waxaa ku jirta hal jurco oo khamriyaha ku jirta ama red winea ku jirta kookada u eg ayaa ku dhex jirta waa la cabsiinayaa finish hamiinka dambe hamiinka dambe hamiinka dambe hamiinka dambe tadaadseed waa dhammaatay taasi waxay gaarsiinaysaa marka wiilkiiyo adiga kula jooga gabadhiiyo adiga kula joogta inay caalam kaleeto aadan ka warqabin inay ku jiraan oo fara badan runtay mata mase maaha runtay mata dhallinyara mase runtay maaha bravo calaykum waxa weeye markaas gabadhii waxay bilaabi inay guriga xijaab ku qaadato ama sarwaal ay wadatay laakiin ay ka baxdo dhar kaleeto ku sarwaal iskuulkii ku tagto madaxa bannaysato tintii daayad marsato bal la yidhaha mararka qaarkood caloosh maxaa u bannaysa weyda adiga ma gada kartid qaali waaye bahalahaas mutantaha loo jeeda maya aad u gada kartaa qaali waaye ha caloosha la bannaysa ma aad u bannaysan kartaa adiga muslimaad ka dhalatee diintiina lagooyo waaye ha waxaasoo dhan kolli markaasi waxay ku jirtaa gabadhii ciriiri aad u fara badan ayay ku jirtaa guriga imaanshihiisa iyo dharkii dabadda inay ku qaadatan ay rabtay saaxiibbadeeda in raalli geliso gurigiina raalli geliso dhowr bilood bay ku jiraysaa marka dambe waxaa leeyahay sigaarkii ay dhuuqaydo guriga kuma dhuuqi karto wixii ay cabbayso guriga kuma cabbi karto kama helayso brivatekii ay rabtay inay hesho private life gabadhi markay tiin ajar noqoto waxay leedahay guriga aabbahay hooyaday way cadaadiyeen ma raba anugu ma raba anugu maxaa rabtaa private life baan rabaa anugu qol kaleeto inaan degaan doonaya qolka kaleeto qaar fara badan boyfrienday leedahay masalan gabadhihii qaarkood kuwa wadaadada dee ka hadli maayo runtii boyfrienday leedahay emsnkay ku baratay ma rabta inay ciddan soo tusto ilaa waa wiil qalaad weeyaane ma rabta inay ka harto inta la isla maqan yaho la isla maqan yahay gurigaa loo soo kala hoyaadaya okay laakiin imisee la sii wadi karaa way arrintaas ma badna maalinka dambaad maqlaysa gabadhii see u joogta iskoolka saaki say u aadda lama arag lama arag iskoolka saaki say u aadday xaggee aadday gaaladii la wacday oo guri gaarha la dejiyey okay guri gaarha la dejiyey laakiin mudday soo socotay intay guriga joogtay mudday soo socotay gayskaan wiilka xaggee waaday ee wiilkiiya wiilku waa xiran yahay maxaa lagu xiray dhallinyaro iyo balaayo israaceenoo dagaal buu galay baa dagaal kale ma gelin khamrigii bahashi baa lagu helay dhab waa la xihay soo saas ma badnaa waa xihan yaha wiilkii goorta la xihay waxaan lagu xihay hadda ma aanu bilaabinin iskuulkii uu ku bilaabay bagyardigu ku bilaabay moolkuu ku bilaabay waa gadan yahay waa hand wuxuu ku jiraa hostage buu ku jiraa waa la haystaa adigana kama warqabtid marka caalamkaas communicationkaasi xaggee ka dhacay inta badan emesonkaa lagu wada hadlayaa dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag conversation socda weeye hooyadii waa hurdaa abihii waa hurdaa laakiin combyuutarku ma hurdo combyuutarku ma hurdo waa lagu wada hadlayaa maantaasoo idin waa jaad baa ka socdoo luqadinka laiskula hadlayaahoo waa la isku sawiraa haddii la doono combyuutarka naftiisa mabaardiska og in laisku soo sawiroo qof soo gali kara dhinacaasoo sawir laisu soo diri kara miyay aaminsan yihin may ma aaminsana okay arrimahaas markii sidaas looga soo hadlo calaamaadka marka gabadhii iyo maanta markaysaa ay boyfriend ku qabto intaasoo sano laga yaabo inay boyfriend ku haysato dabadda adiguna aadan ogeyn intaasoo sano oo wiilkii dhuuqayo ama gabadhii dhuuqayso maanta markaysaa bahashi isku darsanayd oodan adigu ogeyn oodan la soconin maalinka dambeeto sidii dhurwa waa ku beriyey oo kaleto amag amag cidlaahi waxba ma tarayso maxaa laga baahan yahay markaasi gabadha markaad ka dareento inay make up samaynayso jinsi samaynayso yacni waxaan inay raadiyaan waxaa ugu sababa dariiqay ku arkaysaa wiil nin iyo naag isku haysta gabarh lafaca oo wiil haystaa uga sheekaynaysa arrintan inay fan tahay arrintan berfectina tahay waa fan bay leedahay berfecti waaye sidaanoo kaleeto oo yaa u haysaa lagu leey yaa u haysaa yaa u haysaa adigu inta waadaadan boyfriend yaa u haysaa adiga ha marka waxaa leeyahay yani logic ma tid adiga yaa u haysaa waayihi haddaa celiso yaa u celinaysa adiga yaa u celinaysa adiga bad soco la leeyahay businesskaaga waaye hooyadaa busineskeeda haysataa adigaba dabaal yahay adigana businesskaaga qabso saasaa la leeyahay mid kalena emesanka usoo diraydo ama soomaaliyeed kaleetaa ama junni kaleetaa ama saaxiibteeda ama waddanka markaa joogto dadkeedaha usoo diraysa hooyadaa yaaba busineskeeda haysa aniga boyfriendiga busineskanaga maxaa ka galay haddayna guriga ayagu ii ogolayn dee waan raadsanayna gurigaan raadsanayna annagana waa fara badantaa soo maharintaa ilmaha laga soo ridayaa dabaddaa la tegaya waa laga soo ridaya dabaddaa la tegaya waa laga soo rigayaa dhin dhin dhin dhin maxaa la sameeya marka dambeeto who cares waayo aan u soo ridaya hada jeeraale oo maa lacag ku qaata aniguba ha maxaan u soo ridayaa dhag hortaaday taallaa qaar badan oo baarniska ka mid a intay ula timaaday leedahay hore ma maqlaysaan wax alla wax idinka khuseeya ma jiro gaalka aad sheegaysaan idinkoo gaal idinka yahay waa raacayaa ee hadda waxaan idin idhaahdo aan dharka idiin celiye hadda waa muslim aan leeyahay asagana dheh muslimaan ahaan leeyahay haddeertaan igu dara haddeertaan ha biiqbiiqdaas kale looma baahne waalidkii oo waxaa ku imaanaya dacay ku jira oo marka aanan khilaafi karin si ay ceebtooda u astiraan waxay ku leeyihiin wiilkan caddaankaa haddeer soo islaama gabadhii wada raba wiil caddaan haddeer soo islaama ma jiro saaxiibkeedii hore waaye sankay ka soo geliday maanta mar ka soo durtay marka saasay ku samaynayaan right haddaa weydiisa dhallinyarada halkan fadhida wiilasha imise iskuolka kuula yimid oo arrimahaas kaala sheekaystay jinsiga iyo wixii lamida kaaga sheekaystay ninety bercent waa waxay ku leeyihin waa nalakaga haddaysan qarinin waa nalakaga sheekaystay ku qoranaya ninety bercent iyaga kuu sheegaya haddaad tidhaahdo imiseed kombyuutarka kala hadashaana oo sagasaad kala hadashaana yani you can't you can't you can't xataa imagine you can't imagine imiseed fiiraa bornographiga haddaad tidhahdo way kuu sheegayaan waxaasoo idin marka kulligood iyo maanta ma arkaysaa qaarkood khamriga ay dabadda ku cabayaan isgaarka ay dabadda ku dhuuqayaan iyo xashiishka ay isticmaalayaan iyo daroogada isticmaalayaan iyo lacagta lagu hoosteejka ay ku jiraan wax la qiyaasi karo maanta ma aha yacni run ahaanta markii loo hadla wey wax la qiyaasi karo waa ka baxsanta arrinta ayadaa waxaa markaasi loo baahan yahay calaamaadka lagu fahmayo inuu qofkaani ou cabo bahashaan haddaad baaranti tahay marka waa inaad fahamto weeye xashiishka maalan cabitaanka dadka ilmaha cabba calaamaadka lagu yaqaano waxaa ka mid ah ilmaha haddaad aragtid waa daalan yahay yani waayo qalbigaa aad u garaacaya markay dhuuqaanba qalbigaa aad u garaacaya waxaad kaloo ku garanaysaa dhuuntaa qallalan iyo afka labaduba waa qallalan yihiinoo dehydrated buu noqonaya markay xashiishka dhuuqaan dehydrated bay noqonaya yani biyo la'aan buu soo baxaya marka canugii waxaad arkaysaa qallalan oon cuntada doonayn inuu cuno oo kule waa daallanahay oo dhambacaad isu tuuraya ayaad arkaysaa number one dhambacaad buu isu tuuraya waayo qalbigaa garaacaya mana rabo inuu arko inuu qalbigiisu garaacayo shaqo ma qaba karo waa fatig wey waa daalan yahay totally waa waxa weeyaan waa waa waa waa waa tires wey waa daalan yahay dhuuntii way qallashay afkiina waa qallalay waxaa kaloo lagu yaqaanaa inuu qofka jismigiisa ou daciifo ou taag daraado oo xataa au gaarsiiye heer auna hergabyar iska celi karin ilmaha dhuuqaan xashiishka bal qaarkood waxay khatar u yihiin inuu waram ku dhaco ama sarataan ku dhaco ama uu ku dhaco kansarkii wixii lamid aha khatarkaas waxay ilmaha aad arkaysaa maantao dhan ilmaha dhuuqaya waa mahsan yihiin haddaad la hadlayso shan goor lix goor markaad u dhawaaqdo ayaa laga yaba inuu ku soo eego wax alla wixii fiilinkahay dhan iyo dareenkii o dhan baa ka tegaya canuga ee awood ma laha inuu wakhtigiisa inuu qadariyo xataa war iskuul soo ma lihid iskuulkii ma tegayo war shaqo ma shaqa ma shaqayn karayo yacni waxa weeyaan wax walbao dhan waa iska soo taagaya tacbaan weeye waxaad arkaysaa canugii oo daakiradiisa xuntaho iskuulkii aanan berformansin samayn karinin waayo haddii maskaxdu aad u shaqayso wadnihuna aad u shaqeeyo qofka waxbama baran karayo hooyada iyo abuhu inay ilmahan dareemaan oo enerjigoodii maqan yahay taagtoodii iyo tamartoodii maqan tahay oo daalan oo afgembiga u yaalla oo dhuuntu qallalan tahay oo afku qallalan yahay oo dihaydareedka noqday waalidku inay la socdaan waa lagama maarmaan markay calaamaadka noocaasa ay arkaanna waa inay markiiba ay maanta baaraan oo ay dhakhtar ula tagaan iyagoon u sheegin oon hihin dhakhtar baa lagaa soo baaraya ama kaadi ama maanta dhiig baa lagaa qaadaya waa inay dhakhtarka hoos ula hadlayan bal ka baar arrimahaas aanu ka shakisannahay canug tiin ee jar ah oo xoog iyo quwo laga sugaayey oo daa'iman inuu hurdo doonayo iska yaalla ood moodo inuu banooni soo ciyaaray banoonin aan soo ciyaarinin yani mushkiladda ay leedahay taasaa ka mid ahoo daa'iman inuu yaallo ayuu doonaya marka xashiishka dhuuqaan waxaa ku dhacaya runtii yani tawaasinkiisoo dhan ayaa lumaya waxaa laga yaabaa inuu mawd u keeno runtii ou dhinto maayo xashiishku waa ka tan weyn yahay ilmahan inuu dhinto ayaa dhici karto qofkiiba afgembow dhacu dhinto kaw yidhaahdo markiiba waxaa ku dhici karaya fikirkiisii ilmaha kulama socdo waxuu kaloo gaarsiin karaa oo uu ilmaha markay soo da'weynaadaan gaarsiin karaya inayba marka dambeeto ninnimadu ka tagto oo baabi'ido ayuu keeni karayaa oo ay ku dhacdo xataa ee cunna iyo tacbaan noocaas inay ku dhacdo waayo wuxuu qallajinayaa manbicii shahwadoo dhan buu qallajinayaa marka xashiishkan ay cunanaya bakhtigan marka wuxuu goynayaa naq- nasligii o dhan buu ka goynayaa shahwadii o dhan buu ka qallajinayaa marka dambena wuxuu dhaxal siinayaa yacni tabardarro iyo iyo maanta markays inaanu ta- waxbaba tabar lahayn afyoonka dhibaatada lagu yaqaano ama waxyaalaha la doonaya inay ku yaqaaniin oo aan idhi afyoonkii saldhiggiisii macallinkaa laga yaaba macallimaddaa laga yaaba iskuulkaa laga yaaba suuqa ayuu ku barayaa m- m- booliiskaa ku lug leh waataan idin soo sheego wuxuu leeyahay iska meelahaasoo dhan oo manaabicdiisii asaga aflaamta ka sokow manaabicdaasuu leeyahay afyoonkii marka waxaa lagu yaqaanaa runtii ilmihii inuu daa'iman kugu noqdo unug caraysan oo qallafsan oo tembar ah oo markaad la hadasho isku soo kogayo ku cunaya oo aan waxba kaa dhegaysanaynin oo mararka qaarkood lugaha dhulka ay la dhacaan oo kaleeto ama timaha uu isku dhego ama gabadhi timaha isku dhegto oo kaleeto ayuu keenaya had jeer markay cabbaan dadku ay mar dhuuqaan ama wixii la mid ah waxaa laga yaabaa dhuuqid marahu inay sii wado usbuuc dhan inay wado ayaa dhici karta arrintaa iyada ah gabdhihii wuxuu ku ridayaa wax la yidhaahdo periodkoodii inuu khaldamo ayuu ku keenayaa markay dhuuqaan baalka afyoonka naftigooda oo disturbancy manbrestiga yani maanta ma arkaysaa eh, prolactinkeedii oo dhan buu ku ciyaaraya Eh, wuxuu u keenayaa suul khuluq fara badan akhlaaqdii inay ka xumaato inantii ama wiilkii inuu akhlaaqdu ka xumaato wax la walba inay keerli soo baxaan oo dan aanay ka lahayn waxbaba aynay soo baxdaan oo inay hooyadeed u kaalmaynin oo aabbaheed u kaalmaynin u kaalmayninin oo waxba dan aanu ka lahayn in lala hadlay in kalete aanu ogeyn ayay ku keenaysaa markaasi wax allaalo wax brogressifa ay samayn karaan oo xagga daraasadii iyo shaqadoodii wax intaaj ay samayn karaanna ma jiraan ilmahaas in la ogaado oo lala socdo haddii jeeraale weeye waxaa dhibi doona marka dambeeto inuu doonayo canugaani inuu waxyaalahan shaadka ah inuu ku noolaado waxyaalahan qalloocan oo inxiraafka ah inuu ku noolaado marka ma doonayo cidda inuu la joogo ama inay cidda la joogto ma rabto Ma- yacni m- noloshii faamiligoo dhan ayaa dhibaysa markaas dambe maxaa yeelay waa ku adkaanaysaa maadaama waxyaalahaas uu bartay canugii waa ku adkaanaysaa waxyaalahaas ay doonaysa inay xaqiijido jinsigu uu ka mid yahay jinsigu uu ka mid yahay yaana u keenaya inay marka dambeeto isolated nafteeda ku noqotay gaar uga goodo ciddii inteedii kalayto waxaa imaanaya runtii eh, inay ku dhacaan ilmihii marka dambeeto jariimadaas aan sheegaya iminka inay ku dhacaan oo qofka markii la siiyo hal dhuuqid markii la siiyo ama waxaa karaakisku ay ku jiraan la siiyo ama xashiishka ama afyoonka ama herowiinka ama ma- eh, m- margwaanada ama gaanjada wax allaale wixii markii la siiyo wuxuu noqonayaa ilmihii inay ka daba ordaan qofkii markii hore u keenay ka daba ordaan qofkii marka muraad buu lahaa dan buu lahaa marka dantiiuu ku gaaraya marka dantiisi aw iyadana ay u gaarto dantii aan wiilka u gaaro dantiisii wiil iyo gabar ma kale lahaa si dantiisii uu gaaro wax kasta oo la weydiisto diyaar buu leeyahay qofkaas wax kasta oo la weydiisto diyaar buu waa umul khabaa'it weeye yacni daraagiskaas ilmahaasi si ay u helaan yani ninka qaad cunaha waxaa la yidhahdaa waa joogan dad badan oo cunee wuxuu doonaya xataa qof aanan weliga arkin oo maqlinin cagalatuu sheegay qof aanan weliga arkin oona maqlinin yuu doonaya inuu gacanta u horsada xataa waa dulli wey soo ma sharaftiis waa baaba'da qofka qofka daraagiska cuna oo xashiishka iyo maaragwaanada iyo herowiinka iyo ku dhaqmana yacni qof ou ka xishoonayo ardada korkeeda taagan ma jiro hadduu yidhaahdo marka waxay ku xidhan tahay waxaas inaan kugu sameeyo inaad arrintaa heshaahi waa samaynaya gabdhihii marka waxay noqonayaan inay jirkoodii iibiyaan si ay lacagtaa u helaan wiilashii naftoodaa laga yaaba jirkoodii in laga iibiyo khasban canhum ayagoon jeclayn laga iibiyo si lacagta ay u helaan waayo bahalkaana ka horeeya wax walboo dhan isaga uga horeeya hay baan noqonaya habi baan noqonaya noloshaydii baa mataqaan meel sare tegaysa mashaakilkii baan isilowsiinaya si ay u gaaraan marka waa inay arrintaa iyadaa sameeyaan marka wuxuu ku ridayaa runtii tuuganimada shoplifting isagaa u keenaya inuu marka xado dukaamada inuu dukaamada xado baabuurta inuu jabsado Eh, maanta ma arkaysaa wax kasta waa ku dhacaya canugaani si uu u helo lacag oo ku gato mashaakilkan yacni qaar badan oo ilmaha ka mid a haddaad weydiido tirahdo shoob lifter ma isku dayda haabu kule waa isku dayo kuleeyi intaas haddaad maanta weydiido mid mid gaar ugu waraysato oo aadan rabin inaad dadka kuhor ca- fashisho mid walba ku sheego kuleeyahin ta qoslo ha waa isku dayay inaan xado alaab dukaan inaan ka xad dukaamada waaweyna la tagaan dadka kuu jeedinin Aa, waa tegayaan waa kuu sheegayaan cd blayerkaan rabaa inaan xado waxaan rabaa sarwaalka oo noocaasoo weynkaa inaan xado waxaan rabaa inaan sii iibiyo lacag inaan ka bixiyo lacagtaas wuxuu ku samaynayo kuma sheegaayo lacagtaas wuxuu ku baxa- ku samaynayo kuma sheegaayo gabdhaha sidoo kale yaani gabar baa jirta soomaaliyeed oo ii timid maalinda masaajidka igu timid waxay tihi waxaan doonayaa dhibaata ay haysata bay tihi saddex nin yaani mid walba waxaan waa ku guursanayaa aan guursaday guur been ah si aan lacag uga helo aan ku gato bahasha midkaan is yidhaahda lacag baan ku siinayaaba hayaan idhaahdaa bay tiri mid baa afaraad bay kaxaysoo maraykanka uu ila tegay bay tiri waa gabar soomaaliyeed wey sida uu ii dilaayey oo ii garaacayay markuu wax walbo xun ugu sameeyey tiri wax walba meeshuu doonana ou iga iga isticmaalay meesh alle meeshuu doono yaan idhiyay tiri markii dambe inaan dhintay inaan islaamka u noqdo inaan islaamka u noqdaa ii fiican marka waxay tidhi ilaahay toobada mayga aqbalayaa kow intaan niman guurka igu samaydayna keebaa guurkiisu sax yahay haddayse sax ahayn saan uga baxaabay tiri marka waa fursa dahabiya runtii waxyaalahan idinkaga sheekaynay dadyawgan ka helay ka mid yihiin marka aan la sheekaysanayo yacni siday xariggaa ugu dhacday waxaan idiin sheegayo dhan dadka ii sheegay ka mid tahay at least shan iyo toban qofoo saasaan arkay dabinkaas inay ku dhaceenoo iskuulkii lagu baray oo ay hoday gabadhaasi naag macallimad ahayd markii horeyto oo markay arrin sheegtaba ay ilintu ka daadanaysa canugtaas ayna markii arrintaa lagu riday aanay gaarin shan iyo toban sano aanay weli gaarinin oo ciddoodii iyadu ay dacwaysay oo khaatir ka istaagtay yacni dhibaatooyinka noocaasoo idil waxaa kulli wada keenaya bay tihi macallimaddaa igu samaysay bay tihi maalintii ugu horreysay i dhuuqsida bahal waxaan kadibna wixii baa ii macaanaaday ayadii baa iwaday iwaday iwaday iwa- ilaa aan baddaa ku dhacay bay tihi markaa marka macallinku waa abeese kula yaalla ogow islaami iskuulka faa'iidadiisa waan u soo noqon doonaa insha allahu tacaala waxaa ka soo muuqanaya markii qofka uu isticmaalay in badan afyoonkaasi amraad fara badan oo jildiga xaggiisa ama haragga inay ka muuqdaan oo iltihaabaad fara badan oo maanta ma arkaysaa ay ka yimaadaan oo jirkiisii ku saabsan in khaarijiya inay soo baxaan oo brusis iyo waxyaalo fara badan ka soo baxaan jirkiisii Ee, herowinka wuxuu isaguna maanta ma arkaysaa aad u baabi'inaya qofka shucuurkiisii iyo dareenkiisii oo dhan buu baabi'inaya oo jirinaya runtii dareen la'aan waa waa- uu ku tuuraya wuxuu keenayaa jirku inuu daciif noqdo taag daraado aad u taag daraado oo aan waxba iska celi karin waxaa ku dhacaya markaasi inuuna cuntada cuninin oo cuntadoo dhan ka tago maantoo dhan inuu soo jeedo aanu seexo karinin ilmaha waa soo jeedaa waa soo jeedaa waa soo jeeda hurda la'aana ku dhacaysa waxa uu isu bedelaa waxa la yidhaha confusionka oo ilmuhu ay ku leeyihiin inaa waalan yihin inuu fuyow lama kala yaqaano in badanoo dadkan ka mid waxa laga inuu yidhaahdo waxaan arkay wi- ilmihiiyo waashayo wax ku dhacan aan aqoon weynay soo u jooga ilmihii yaa sidaan ku aragnay buu ku leeyihi Sh- iskuulkii waa iska daayey shaqadii waa iska daayey dadkii lama hadlaayo saanoo kale meel fadhiya dad la hadal la'aanta iyo isolationka iyo ka go'itaanka iskuulka iyo ka go'itaanka sooshiyaalka iyo ka go'itaanka shaqada kulligood oo dhan waxaa iska leh herowiinka iska leh waxaa dhici karta inaan u sheeginin oo aanu dhihinin herowiinkaa saatan ii keenay mushkiladdan cudurka igu dhacday cidday herowiin baa ii keenay inaanu dhihinaa dhici karta canugan laakiin waxyaalaha sayniska lagu yaqaano waxaa ka mid a inuu ku dhacayo oo isolationkaasi uu ku dhacayo tabardarradaasi ku dhacayso cunto la'aantu ay ku dhacayso san appetite cuntada u haynin oo iska aolaya marka dambeeto qaarkood ay matagayaan qandhana ay hayso had iyo jeer ale qaarkoodna ay matagayaan qandhana hayso had iyo jeer ale xanuun ou hayo had iyo jeer ale bal waxaa ku dhacaya mararka qaarkood calool xanuun aad u adag baa ku dhacaya had iyo jeer ale markay herowiinka isticmaalaan qaarkood shuban buu u keenaya dhowr maalmood aad leedahay war maxaa ku dhacay ilmahan daayaraya haya muxuu ahaa qaarkood waxaa ku dhacaya dhabar xanuun aad u badan ayaa ku dhacaya oo kuley dhabarkaa laga haya canuga leeyahay dhabarku ka jiran yahay ay ku leeyihiin waxaa ku dhacaya inay xidid murqihiisu inay taagmaan oo canugii dabci waayo yaa ku dhacaya waxau keenaya dhidid fara badan inaad canuga ku aragto hadi jeeraale iyo madax wareer aad u fara badan oo dheeraada inaad ku aragto hadi jeeraale waxaan sidaa idinkugu sheegayaa inaad la socotaan ilmaha adigu aad dhashay weliya gabadh midkuu yahaba inaad la socotid hadi jeeraale kokaynka wuxuu isaguna baabi'inaya qofka shucuurkiisa iyo dareenkiisa o dhan buu baabi'inaya maskaxdiisiiyo qaadkii uu qaadaya laa attention oo dhan ma laha iskuolkana uma lahan intention oo macnaha attentionka waxaa weeye soo jeed uu macallinkii u soo jeedo wax ka dhegaysanaya ma laha barentkii waalidkii waxuu ka dhegaysanaya ma laha qofna ma rabo inuu dhegaysto hadi jarar waa maahsan yahay mahsanaan bay soomaalidu tidhahdaa ilmihii waa maahsan yahay buu ku odhanaya waxaa ahaaya tacab shadiida yani daal fara badan baa canugaan haysta I'm tired canugu waa waa iska jiifaan war iskuulkii ma aadin shalay ma aadin maanta ma aadin daraad ma- maxaa ku dhacay daalkaa faraha badan leh waxaa keenaya kokaynkaa keenaya ama karaakis midkaas basaa u taqaanid gaanjada nafteeda ayaa keenaysa maragwaanadaa keenaysa Eh, run ahaantii qaadka dad badan baan rabin in lagu daro laakiin qaadkuna waa qayb ka mida weeye eh, eh, daraagiska ka mida weeye qaadku waxyaalaha uu leeyahay daa'iman qofkii cuna dad dadka cunaa joogo maanta dad badan oo iiga khibro badan baa joogo indhuhu inay soo baxayaan shaki kuma jiro indhuhu buurbuuranayaan Ah, qaad iyo indhabuur waa laisku yaqaanaa Eh, iltihaab baa ku dhici doona runtii xagga afka iyo caloosha ayaa ku dhacaya waxaa ku dhici doona marka dambeeto dacfi fara badan calool xanuun fara badan oo marka dambe susha geli kari waayo marka qaarkood ee uu dhinac iskaga dhejiyo ayaa ku imaanaya waxa uu qaadku maadaama nokotiinkiisu nokotiin amaydkiisu uu aad u sarreeyo wuxuu weerarayaa beerku weerarayaa inta badan dadka cagaarshooga waxyaalaha ku dhaliya qaadkaa ka mid ah laakiin soomaalidu uma taqaana sidaa cagaarshowga cudurrada dhaliya qaadku wuxuu ka mid yahay cudurrada bahalaha waxa dhaliya cagaarshowga dhaliya uu ka mid yahay wuxuu kaloo keenayaa waxa la yidhaahdo kidney failure inay keliyuhu istaagaan buu keenayaa qaadka naftigiisu Eh, asagoo oo ku dhacayo qofkaasi markuu cuno caawa iyo berri markuu cuno kadib oo ku dhacayo laba maalmood oo ku dhacayo khumuul iyo kasal fara badan oo ku dhacayo waxuu kaloo u keenayaa dacfi jinsiya ayuu u keenayaa marka dambe waa laga yaabaa markuu cunaya qaarkood inay qooqaan waa dhici kartaa laakiin asalka dambe wuxuu u keenayaa inuu ku dhaco jinsigiisina waxba kari waayo oo marka dambeeto mara ag jiifta gabadhiisiiya uu noqdo xaaskiisa ag jiifa uu noqdo Eh, haddaanu xataa daciifinin naftoodana mar kastaba qoyska isqaba ninka qaadka cunaahee waxaa ka dhexeeya dagaal fara badan baa ka dhexeeya uma gelayo adinkaa iiga khibro badan baa laga yaaba yacni inaanu soo gaarsii karin xaaskiisa inaanu soo gaari karin oo hortood ka baxayo inaanu maanta markaysa raalli gelin karaynin oo tabar daran yahay waxyaalo fara badan oo maanta haysta ayaa jira markii ay arrintaasi dhacdana inuu xanaaqo xaaska uu ku xanaaqo feer ku bilaabay keenaysaa markaa oo u maleeya inay xaaskuba u keentay inuu talfo asagu inuu talfay asagu inay xaasku u keento ciilkiisaas meeluu kula dhaca markaa garan maayo waayo ciil fara badan baa qabanaya ciilkaas marka wuxuu kula dhacaya inuu la dagaalamo oo feero oo saasoo kaleetaa keenaysa Eh, waktigu wuu dhammaaday soo maa waxaan u baahan nahay khamriga khamriga eh, aan iska daayo khamriga khamriga waanu wada ogsoonnaho ilahay baa qur'aankiisa ku yihi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaab waladlaam rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قادك وحو إيقا بهاي محاضرة قارة إنان كهد لرنتي ما دام أو يهي مشكلة ضدك الصوماليات أو كمدي هي إن لقى هذا إنه أباهنتي ما هم لقى رندوماني laakiin timekii waa dhammaaday sida shiikha uu ii sheegayo waxa weeyaan marka qaadkan bahalka la yidhaahdo ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walaslaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuh lacallakum tuflixuun maadaama khamrigu uu keeno maysirkuna uu keeno bingooga iyo maanta ma arkaysaa qamaarku uu keeno oo min camali shayطaan yahay fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun buu yidhi ilahi subxana wa tacaala iska daayo aada liibaanteena inama yuriidu shayطaanu an yuuqaca baynakum alcadaawa wadaad intoo shaca ismaaciil baaruud adii jiraan beri weydiiyey annagoo arda ah oo joogna masaajidka shacli suufi alla yarxamo oo joogi jirin dadka waa wada yaqaan dadkii soo maray iiga warran baan idhi qaadku wuxuu yidhi qaad nin u fadhiyaahi aadaan u kici maaya buu yidhi been weeye buu yidhi ilaahayna xusi maaya buu yidhi waayo jirkiisu maskaxdiisuba ma joogta buu yidhi w- dadkana markay wada sheekaystaanoo sheekadu ka xumaato qabiil bay la gashaa buu yidhi markaana waa iscaayaan buu yidhi markaana waa dagaalamaan buu yidhi waxaan idhi waxaa la yidhi shee ismaaciilo waa quud awliya ka warran quud awliya mahana waa quud shaydaan buu yidhi shee ismaaciil baaruud baa la dhihi jira waa quud shaydaan buu yidhi awliya ma cunto awliya waalana weligeed lama arag buu yidhi waa runtiis awliya waalan weligeed lama arag ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صلاة وإذن كجيدين ذكر إلهنا وإذن كجيدين marka qaadka asaga waa ka weyn yahay garaadihiisu inaan intaas uga gudbo waa ka weyn yahay mar kale taalaha sukaana soo celiyo wama almakhraj marka wixii aan sheegnay makhrajka looga baxayo khamrada iyo balaayada ay ku haydo ummadda Soomaaliyeed meeqa daqiiqa haysaa habana toban daqiiqa miya su'aalahaas iska daay khamrada نبي وحي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كل مسكر خمر وحلي وحا وحسق رامي ودن او هيروينك يا مارغواندا يا حشيشك يا افيونك يا كوكينك يا غانجدا كل قود وخمر بو النبي عليه الصلاة والسلام وكل مسكر حرام بو النبي wax kasta oo caqliga bedelana waa muxaram buu shariicada diintayda waa ku xaaraan buu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka khamrigu waa xaaraan waayo caqliga bani aadamka ee ay ka mid tahay maqaasidu shariica alislaamiya bandigeeda saddexaad ayuu baabi'inaya dukudaanku ka dhigaya iyo bandigeeda afraad labadaba marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waman shariba alkhamra fi dunya famaata wahuwa mudminun mudminuha qofkii dhinta sha- khamrada adduunyada ku caba oo ku dhinta isagoo weli cabaya buu yidhi lam yabsh- lam yashrabhaa fi alaakhira buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam aakhira kuma cabo ahlu janna haddii xataa jannada ou galo inta lasoo cadaabo ka soo foqo jannada la keeno kuma cabaya buu yidhi waa laga qadiyaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim iyo bukhaari ayaa isla wariyeen Eh, waxyaalaha uu leeyahay iyo dhibaatooyinkiisa runtii waqtigii ima harinin laakiin khamrigu intaa waa ka garaado wen yahay maxay tahay marka makhrajka looga bixi kara arrinta ayada ah makhrajkaas waxaa looga bixi karaa almadrasa alislaamiya aluswatu alxasana uswatu alxasana waxaan soo sheegnay ku dayashadii qarribneed baan ka soo hadalna soo ma sow sidaa ma dadkii lagu dayanayo qarribnaa yaan ka soo hadalna soo ma dadkii lagu dayan lahay fiicnaa iyo sidii looga bixi lahaa mashaakilkaas inaan ka hadalna weey marka insha allah aluswatu alxasana ayaan berritu ugu horumarin doonaa intaanan gelinin qurbada iyo mashaakilkeeda marka uswatu lxasana berrito tobanka subaxnimo haddii alla yidhaahdo miyaan niri mase ma- ma ma bedeshan shan taamkii mise sheekh yuusuf sheekh cali baa waxaa ka qafiyey berrito insha allahu tacaala marka muxaadaraan leeyahay muxaadaradaas aan leeyahay waxaan uga hadli doonaa laba bandi bandi waxa weeyaan mashaakilka galabta aan ka hadlay sidii looga bixi lahaa mashaakilkas iminka aan galabta ka hadlaynay diiniyan sidii looga bixi lahaa iyo makhrajkeedu waxa uu yahay waayo likulli mushkila lahaa makhraj yani every problem has exit marka exitkeedii inaan ka hadla way berito kow waxaan ka hadli doonaa kaleeto mashaakilkan iminka aan ku dhex dhacnay oon ku jirno haddii aynu nahay dadka qurbaha ku nool mashaakilkaas iyo qurbaha waxa aan ka dhaxalnay inaan berita ka hadlana waan doonaya haddii alla yidhaahdo maalin dheer ha igu noqoto maadaama beri maasaadama aan baxayo waxaan ka hadli doonaa arrintaa ayada ah dhallinyaradii aan ka hadalnay marka oo galabta aan sheegay arrimahoodii tawbaa idiin furan oo dhammaantiin soo noqdaan leeyahay rag iyo dumarba baabu tawba maftuux ilmihii la soo riday iyo daraagiskii aad dhuuqday iyo sigaarkii aad cabtay iyo maanta saaxiibkii xumaa iyo kulligood waxay leeyihin makhraj bay leeyihiin waa atawba ila allahi caza wajalla wey ilaahay wuu aqbalayaa dadka ilaahayna waa soo dhowaynaya subxaanahu wa tacaala qofkii ilaahay u soo dhowaada taako ilaahay diraac buu u soo dhowaanaya qofkii ilaahay diraac u soo dhowaadana ilaahay baac buu u soo dhowaanaya qofkii ilaahay xaggiisa u soo dhaqaaqana ilaahay asaga uga soo dheeraynaya inuu asaga aqbalo asaga uga dheeraynaya subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan daa'iman yaanan yasin yaanan dhayalsanin in la towbad keeno baabu tawba inuu maftuux yahay yaan la dhe- yaan la dhayalsanin ilaahay baanan amro yidhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun marka dersigaygii maanta gaclaa waa caawayto halkaasaan kusoo gebagabaynaya ayaday noo dhiman tahay haddii ilaahay nafta baaqi nooga yeelo dhibaatooyinka aan sheegay makhrajkoodii inaan sheegno aabbuhu inuu la saaxiibo wiilasha iyo gabdhaha hooyadu inay la saaxiibto wiilasha iyo gabdhaha madrasada eh, maanta il- islam schoolan waxaan samaynaa elementaryga markay high schoolka ilmuhu soo garaya intermediatekana gaaladan u dirnaa marxaladda ugu xun oo ugu qallafsanna waa marxaladda muraahiqnimada ama tiin ejarnimada ama soo kobcidda iyo iskuullada gaalada ilmaha elementaryga iskuulka islaamiga ku geeyada haddaadan high school ku sii wadaynin high schoolka iyo elementaryga awoodda saara ilmuhu intay yaryar yihiin daraagisna loogama sheekayn ilmaha la jooga ogama sheekay karaan jinsina ogama sheekay karaan intay yaryar yihiin oo afar sano iyo shan sano iyo lix sano ay ku jiraan mushkiladdu waxay ka bilaabataa waa toban sano iyo wixii ka sarreeya ilmahaaga toban sano iyo wixii ka meesha ka sarraysood geeliheed waa inaad ka fakartid wey islaamiga iskuulka iyo madrasada makhrajkii waan ka hadli doonaa iyo mad- dowrka masaajidka waan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo marka intaasan galabta kusoo gebagabeeyey wabillaahi tawfiiq wixii aan iriyo khayrina ilaahay iyo xaggiisay ka ahaadeen wixii qalloocahon irina aan naftaydii shaydaan baa isu qurxiyey marka ilaahay baan uga tabarru'aya subxaanahu wa tacaala intaas ayaan galabta kusoo joojinayaa khamrada waan ugu dabamariyey waayo anagu khamrada dadka soomaaliyeed dhibkeeda aad bay u yaqaaniin iyo meelaha laga barto hadi jaraa leh haddii time aan u helnana insha allah waan ku dari wabillaahi tawfiiq wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaa kaleetoo jirto masale laygu wareersho oo ay ka mid tahay cuntada teeda xalaasha iyo teeda xaaraamtaa ka hada oo baha la yidhaahdo e e number fara badan oo e ah ku yaalla e number fara badan oo e ah yaa ku yaalla marka insha allahu tacaala muxaadarada hadda ka hor baan uga hadlay magaalada stockholm ringabi masaajidkeeda waxa ay soo gaartay inaan cajaladii bixin somehow haddii loo baahdo insha allah berri baan ka hadli doonaa iyadana yacni berri ma dhihi karo dadku waa ba- baxayaan berrito soo maaha haddaan soomaali media ku reebi karana soomaaliya median u duubiyan uga tegi Eh, insha allahu tacala way kow iyo toban ka baxaya dee anugu Ah. marka haddii alla yidhaahdo ama soomaali median hamiin dambe u reebi daal kastaba aan ku qabee haddii kartana wakti kalean isugu niman waayo waa laysoo wacay waxaa la yidhi cajalad maal muxaadaradaasaa meel kasta yurub joogda aa loo baahan yahay timena umaanan helin kalayto marka insha allahu tacaala markii ay muxaadaraadka wakhtiga ugu talagaleen ay dhammaadeen haddaad rabtaan inaad cajaladaas dhegaysataan ugu damaysta markii barnaamijka la gebagabay ahlan wasahlan cuntooyinko dhan aan kaga hadlaya iidaan iyo waxay ku saabsan tahay waxeeda permissibalka iyo waxeeda ah, lawful iyo unlawfulkeeda labadaba waan ka hadli doonaa insha allahu tacaala wabillaahi tawfiiq saasaan ku gebagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh